بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن الحسين الأسفهاني رحمه الله تعالى فصل هذا كان فاصل مدوحك لساره في المسح على الخفين wuxuu u fasal yahay labada khuf in la masaxdo oo nabigeenu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi oo ruksad ka dhigay labada khuf masaxashadoodii labadan khuf ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa maa yusnacu min jildin wa naxwihi saatiran limaxalli اlfardi maa yusnacu waa wax laga sameeyo min jildin maqaar iyo wa naxwihi iyo maqaar wixii la mida ama maqaara laga sameeyaa ama wax maqaar la mida ayaa laga sameeya saatiran isagoo asturaya limaxalli اlfardi intii lugaha in laga dhaqo ay waajibka ahayd waa ilaa anqowyada ilaa anqowyada ugu yaraan inuu asturi karana waa shardi kaasaa waxaa la yidhaha khufaynaa la yidhaha khufayn laba khuf labadaas khuf markaa waxaa sharcigeenna islaamku uu ruksad u siiyey shuruudahan soo socda haddii qofka laga helo labada lugood intuu dhaqi lahaa markii madaxii uu soo masaxo labada lugood intuu dhaqi lahaa labadan khuf dushooda ayuu iska masaxayaa bis yacni gacantiiyo qoyan ayuu labadan khuf dushooda uu marinaa bis intaasaa uga filan labadii log dhaqitaankoodii isagoon siibin oo labadii qof aan bixinin oo bixid aan isku kallifaynin ayaa sharcigu wuxuu u ruqseeyey labadaa qof dushooda inuu sidaa biyaha u mariyo oo uu masaxo marka masaxan labada qof la masaxayo waxaa la ruqseeyey oo la banneeyey sanadkii sagaalaad ee taariikha hijriga ah waa aakhir xayaati rasuuli illaah sala allahu calayhi wasalam waa noloshii nabigeenna sala allahu calayh wasalam intuu noolaa wakhtiyadii ugu dambeeyey ilaa nabiga sala allahu calayh wasalam sanadkii tobanaad ayuu geeriyooday mas'aladan xufkana waxaa la ruqseeyey sanadkii sagaalaad ee taariikha hijriga fii khaswati tabuuka duulaankii ama jihaadkii tabuuka ayaa lagu ruqseeyey mas'aladan almasxu cala alkhufayn axaadiis fara badan iyo saxaabo fara badan ayaana markaa laga wariyey mas'aladan masxi cala alkhufayn walidaalika imaamu nawowi raximah اllahu tacaala kitaabkiisa sharxa saxiix muslim wuxuu ku yidhi xasanulbasri ayaa wuxuu dhihi jiray xadaanii sabcuuna min asaxaaba toddobaatan asxaabta nabiga ka mida sala اllahu calayhi wasalam ayaa waxay ii sheegeen أن النبي نبgu صلى الله وسلم وبارك عليه مسح على الخفين تoddobaatan أصxaabta نabiga ka mida صلى الله عليه وسلم ayaa ii sheegeen uu yihi nبgu صلى الله عليه وسلم labada خf inuu masaxay waa toddobaatan أصxaabta nabiga ka mida صلى الله وسلم وبارك عليه marka sidaasa xadiiska masxi calى الخفayn ayaa wuxuu u yahay xadiis ilaa toddobaatan صaxaabi ay ka sheegeen nabiga salى اllahu wasalam wbaaraka calayh masaladan masxi cala alkhufayn ee labada qof la masaxanayo waxay ka mid tahay min khasaa'is ummati sayidina moxamed salى اllahu calayhi wasalam nabigeena salى اllahu calayhi wasalam ummaddiisa waxyaalaha lagu khaas yeelay ka mid ahay ummadihii hore ma aysan qabi jirin mas'aladan almasxu cala alkhufayn ma aysan qabi jirin walidaalika marka mas'aladan almasxu cala alkhufayn sidaa hadda aanu tilmaannay khufaynku waa maa yusnacu min jildin wa naxwihi waa maqaar iyo wax la mida wax laga samaynayo amaa mas'aladan loo yaqaano jawrabayn waxaan loo yaqaano ama soomaalidu ay u taqaano iskaalshaha kuwaasi ma aha khufayn khufaynkii la masaxayey oo labadii lugood dhaqitaankoodii looga kaaftoomayey kuwaasi ma aha kutubteennii hore oo noo dhammaatay oo fiqhigana in badan waan uga soo hadalnay waxaana jira xadiis ku soo arooray mas'aladan jawrabaynka oo markaa culimmaduna ay ka hadleen xadiiskaas waxaa wariyey imaamu tirmidi ayaa sunankiisa ku wariyey min xadiisi muqiirati bni shucba ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalam tawadaأa wamasaxa calى اljawrabayn nabigu salى اllahu عalayh wasalama isagoo weyse qaadanaya ayuu wuxuu masaxay jawrabayn xadiis sidaa dhahayaa jira jawrabaynka waa iskaalshaha imaamu nawowi raximah اllahu tacaala xadiiskan wuu ka hadlay kitaabkiisa majmuuca ah ayuu uga hadlay wuxuuna tilmaamay xadiiskaas inuu yahay xadiis daciifa wuxuu yidhi nawowi ضacafahu sufyaan الthawri وأxmed وbnu maciin وmuslim والنasaaئiyu والdaara qudniyu والbayhaqi intaasoo culmaha daciifisay xadiiska ayaa imaamu nawowi ku yidhi kitaabkiisa majmuuca ah dacafahu sufyaan الthawri ayaa daciifiyey xadiiska sheegaya inuu iskaalshaha nabigu masaxan jiray salى اllahu عalيه wasalam waxaa kaloo daciifiyey imaamu axmed waxaa kaloo daciifiyey yaxya bnu maciin waxaa kaloo daciifiyey imaamu muslim saaxibu الصaxiix waxaa kaloo daciifiyey imaamu النasaaئي saaxibu الsunan waxaa daciifiyey daara qudni saaxibu الsunan waxaa daciifiyey imaamu الbayhaqi saaxib الsunan الكubrى واlmacrifa kitaabkan macrifa iyo sunan اlkubrى sheekha iskale imaamu nawwi raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi wain qaala tirmidiyu xadiiثu xasan si kastoo imaamu tirmidi uu u yidhaaho xadiiskani waa xadiis wanaagsan fa haa-ulaa'i muqadamuuna calayh culimmadan aan soo sheegnay ayaa laga hormarinah uu yidhi imaamu tirmidi culimmadan hadda aanu soo sheegnay waa muslim iyo daara qudni iyo nasaa-i iyo bayhaqi ayaa laga hormarin yidhi bal waaxid low infarada xataa hal qof oo culimmadan waaweyn ka mid ah haddii uu la goonin noqon lahaa xadiiska inuu daciifiyo qudima cala tirmidiyi biitifaaqi ahli lmacrifa tirmidi waa laga hormarin lahaa yidhi waa rag waaweyn raggan xadiiska daciifiyey hal qof oo ka mid ah ayaaba tirmidi laga hormarin lahaa yidhi fa keyfa haddii ay kulmeen intaasoo culimaahu miisaan leh oo mug leh ayaa xadiiska daciifiyu yidhi imaamu nawowi raximah اllahu tacaala walidaalika sidaas ayaysan u jirin mas'alada ah in iskaalsho la masaxdo ma jirto wax masaladan laga hadlayo waa maa yusnacu min jildin wa naxwihi waa maqaar iyo wixii la mida wax laga samaynayo faslun haadakani faasilun mid wax kala saaro walmasxu masaxa cala alkhufayni labada khuf dushooda in la masaxdo jaa-izun mid bannaan labada khuf in la masaxdo oo meeshii aada lugaha ka dhaqi lahayd inaadan labada khuf iska siibin oo dushooda aada masaxdo way bannaan tahay waqad yakuunu waajiban mararka qaarna waxaa dhici karta masaxa khufaynka inuu mar waajib noqdo oo labada khuf in la masaxdo inay waajib noqoto ayaa dhici karta oo tusaale ahaan culimmada fuqahadu waxay tusaale uga dhigaan mar masaxa cala alkhufayn uu waajib noqonayo idaa kaana almaau laa yakfii lilgusli haddii biyuhu aysan ku fillayn lugihii in lagu dhaqo khufaynkiina lugihii way kuugu jiraan labadii khufaa lugaha kuu gashan biyihiina kuma filla inaad lugihii ku dhaqdo laakiin waxay biyuhu kuugu filan yihiin masaxa bis labada qof dushooda inaad masaxdo ayay kuugu filan yihiin laakiin inaad qofkii siibto oo aada dhaqdo biyihii ma gaarayaan oo kuguma filla masaladaasoo kale wuxuu noqdaa qofka in la masaxdo waajib waajibu masaladaasoo kale uu noqon waxaa kaloo markaasoo kale la mida oo waajib noqon karaa ow daaqa alwaqtu can ilgusl ama waktigii ayaa kaa tegaya oo salaaddii waktigeeda ciriiri ah haddaad dhaqdo lugihii oo labada qof intaad siibto lugihii aada dhaqdo waxaad ka baqi waktigii salaadu waa gabaawsi inuu kaa baxo laakiin haddaad boobsiido oo masaxansan aada u masaxdo salaaddii waad haleeli wakhtigeedii masaladaasna muxuu noqon waajibuu noqon almasxu cala alkhufayn walmasxu masaxa cala alkhufayni labadii qof la masaxdo jaa-izun masaxaasi mid bannaan bihalaaثati sharuuطin saddex shardi ayuu ku bannaan yahay an yabtadi'a lubsahumaa labada qof lebiskooda waa inuu markii hore bilaabo bacda kamaali dahaarati dahaarada kaamil noqoshadeeda ka bacdi waa inuu labiskooda bilaabo shardiga ugu horeeya marka labada qof aad leedahay waan masaxanoo lugihii ma dhaqayo waxaa shardi ah kow labada qof markii aad labisanaysay dahaaro kaamila adigoo qaba waa inaad markii hore horta gashatay dahaaro kaamila markii hore horta weyse qaad dhammaystiran weyse qaado wejigii gacmihii madaxii soo masax lugihii soo dhaq lugihii markaad si caadiya u dhaqdo labadii qof geli markaa ka bacdi sidaas markaad u labisato kamaalu dahaaro ka bacdi weysadii yaa kaa burtay weysadii ayaa kaa burtay weysadii hadday kaa burto maxaa kuu bannaan labadii qof inaad iska masaxdo bis leanna markii hore maxaad gashatay labada qof markaad gashanaysay weysaqaad kaamila taas shardi wey marka an yabtadi'a waa inuu bilaabo lubsahumaa labada qof labiskooda bacda kamaali dahaarati dahaarada kaamil noqoshadeeda ka bacdi marka hore waa inuu yani bilaabo labiskoodii isagoo weysadu ay taam u tahay maxaa marka la diidahaya waxyaalaha la diidaya waxaa ka mid a maalan waad soo weyse qaadatay markaad xubnihii soo dhaqday lugta midigta ayaad dhaqday tusaale ahaan lugta midigta markaad dhaqday ayaad hal qof gelisay hal lugaa kuu dhaqan lugta midigtaa kuu dhaqan hal qofaad gelisay tii kale haddana aada dhaqday tii kale markaad dhaqday ayaad haddana qofkii aada gelisay bannaantaa taas ma bannaano leanna qofkan markii lugtan aada gelinaysay qofka dahaaro kaamila ma aadan haysanin hal lugaa kuu dhaqneed lugna way kuu qalalneed lama ogolo masaladaas oo kale lama ogolo yacni dahaaro kaamila ka bacdi waa inaad horta labiska ku bilowdo oo yani aada labisanayso qofka wa an yakuuna waa inay ahaadaan labada qof saatirayni laba asturi kara limaxalli gasli اlfardi waajibka dhaqidiisa dhaqiddaa booskeeda waa inay asturi karaan maxalkaasoo min alqadamayni ee labada lugood ka mida waxaa kaloo shardigu sheekhu ku leeyahay labadan qof waa in ay mar walbaba asturi karaan inta waajibka lugaha in la dhaqo inta waajibka ka ah waa inay asturi karaan inta waajibka maxaa loola jeedaa waa ilaa labada anqow ilaa labada anqow inay gaari karaan oo ay asturi karaan shardi maxaa baxay labada anqow hadday ka hooseeyaan labadii anqow waaba ka sii hooseeyaanoo anqowyadii ma gaarayaan dee taasi qofba ma noqonayo qofkii la masaxanayo maba ahba kaas booskii waajibka ahee labada anqow inay gaarayaan shardigu wa an yakuunaa labada qof waa inay ahaadaan saatirayni laba asturi kara limaxalli qasli lfardi waajibka dhaqidiisa dhaqiddaa maxalkeeda waa inay asturi karaan maxalkaasoo min alqadamayni ee labada lugood ka mida waxaa kaloo shardi ah wa an yakuunaa waa inay ahaadaan labada qof mimaa ayo ladii kii waa inay ka mid noqdaan yumkinu uu suurto gelayo tataabucu lmashi socodka israac raaciisa calayhimaa cala alkhufayn labada qof dushoodana lagu socdo waxaa kaloo shardiga wax lagu socan karo oo socod caadiya qofku markuu danihiisa iyo xaajaadkiisa markuu suuqa ka soo adeeganayo musaafirku markuu qoryihiisa soo guranayo markuu maaragtay yacni qofku uu booqasho uu aadayo wax lagu socsocan karo waa inay yihiin maxaa baxay laba shayba waa la diiday shayga ugu horreeya oo la diidaya waxaa weeye wixii wax culayskii ka batay oo tillaabba aadan qaadi karin hadday yihiin qof ma ah maalan wax bir aad ka samaysay wax biro aad ka samaysatay oo qofkii xaajadiisii iyo danihiisii iyo howlihii adduunyada markuu yidhaaho u dhaqdhaqaaq samee maba socon karaba ma ansaxayo taasoo kale ma ansaxayo qof ma ah qofka waxaa shardi ah si dabiiciya in loogu socon karo socod dabiiciyo caadi ah waa in lagu socon karo shayga labaadee la diidayo waxaa weeye wixii wax inay noqdaan raqiiq ah oo aada u jilacsan oo markii san aad ku socotaba yacni ciiddiiba xataa ay ku dhibayso ciidda ay soo gelgelayso cagtaada ay taabanayso iyadana qof ma ah ma ansaxayso tusaale ahaan iskaalshoo kale iskaalsho ma ku socon kartaa suuqa iyo mala aadi kartaa meelaha socod dabiiciya iskaalshaha laguma socon karo leanna waxaa weeye ciiddiyaaba kuusoo gelgelaysa biyihii waa kuu soo gelaya biyihii lugtaada kuu soo gelaya marka labada arrimoodba waa la diidan yahay waxaa la diidan yahay shay aada u xoog badan oo bir ka samaysan oo socodkii dabiiciga uusan suurtagelin iyo wax aada u jilacsan sida iskaalsho oo kale oo socodkii dabiiciga iyaguna diidaya oon ka suurtagelin saddexdaa shardi ayuu sheekhu hadda uu inoo sheegay laakiin shardi afraad ayaa jira oo kutubtii horena aanu ku soo qaadan jirnay shardiga afraad waxaa weeye waa an yakuunaa daahirayni waxaa kaloo shardiga labada qof inay daahir yihiin laba qof oo daahir inay yihiin ayadana shardi wayamsaxu lmuqiimu ruuxii magaaladiisa joogay oo magaaladiisa ku nagaa wuu masaxdaa yowman wa leylatan habeen iyo maalin ayuu masaxan karaa walmusaafiru musaafirkuna halaaثata ayaamin saddex maalmood ayuu musaafirkuna masaxan karaa saddexdaas maalmoodoo bilayaaliyihinna maca layaaliyihinna habeenadooda la jira saddex maalmood iyo saddex habeen oo musaafirka loo ogoliyo inuu masaxdo halkan sheekh wuxuu uga hadlay qofka magaaladiisa iska joogo musaafirka aan ahayn imisaa sharcigu ruqso uu u siiyey inuu labada qof uu masaxdo markii weysadu ay ka burtaba mar walba weysadu ay ka burto imise maalmoodaa ruqso loo siiyey qofka aan musaafirka ahayn waxaa ruqso loo siiyey hal maalin iyo hal habeen bes hal maalin iyo hal habeen jaanis waxaad haysataa markii weysadu kaa burtaba lugaha inaadan dhaqin oo labada qof dushooda aada iska masaxdid laakiin maalintaa iyo habeenkaa hadday kugu dhammaadaan maxaad samayne labada qof waa iska siibi lugaha caadi aad u dhaq habeni maalinta markay kugu dhammaada ila waqtigaa dhammaaday waqtigu hadday dhammaado waa inaad labada qof iska siibto si caadiyana lugihii aad u dhaqdo waajib musaafirkana waxaa jaanis la siiyey saddex maalmood iyo saddex habeen saddex maalmood iyo saddex habeen mar walba weysadu ka burto uma baahna lugihii inuu dhaqo ee labada qof dushoodii ayuu iska masixi waxaana taa tusinaya xadiiskii imaamu muslim uu saxiixiisa uu ku warinayey umunaa caaisha ayaan u imid uu yidhi nin la yidhaaho shurayx ibnu hani markaasaan waxaan weydiiyey almasxu cala alkhufayn markaase waxay tihi i'ti caliya orodoo sayd cali u tag fa innahu aclamu bi haada mini sayd caliya masaladan iga oqoon badane orodoo u tag kaana yusaafiru maca rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam sayd cali rasuulku aada ula safri jiray oo isagaa khufka iyo arrimihiisa iga oqoon badane weydii fasa'alnaahu sayd cali ayaan weydiinay faqaala sayd cali wuxuu yidhi jacala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yeelay alaaثata ayaamin walayaaliyahun saddex maalmood iyo habeenadooda lilmusaafiri musaafirku u yeelay wa yowman wa leylatan habeen iyo maalinna wuxuu u yeelay lilmuqiim qofkii magaaladiisa ku nagaana habeen iyo maalinu u yeelay marka xadiiskaasaa tusinaya habka nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ruuxii musaafirkaana jaanis loo siiyey saddex maalmood iyo saddex habeen kii muqiimka ahaa oo magaaladiisa joogana hal maalin iyo hal habeen muddadu marka xaggee ka bilaawma qofkan musaafirka ah oo saddexda maalmood ruqsada la siiyey saddexda maalmood xaggee laga bilaaba kan magaaladiisa joogo muqiimka ah oo habeen iyo maalinta jaaniska la siiyana habeen iyo maalin xaggee laga bilaaba waibtidaa'u lmuddati muddada bilowgeedu min xiina wakhtigii ayuu ka ahaaday yuxdidu shakhsigu uu weysada buriyo bacda lubsi alkhufayni labada qof labiskooda ka bacdi markuu xadao oo weysada uu buriyo markaasaa koow la leeyahay muddadu markaasay bilaawma maalintii weysadu ka burto koow maalintaasaa la leeyahay oo muddadu ay bilaabmayso haddaysan weysadu kaa burin muddo kuma bilaabmayso tusaale ahaan ruuxii musaafirka ahaa saddex maalmood iyo saddex habeen weysadii maba ka burinba saddex maalmood iyo saddex habeen waa is-ilaaliyey weysadii kama burin muddadii ma u bilaabantay maya waxba uma bilaabmin weli saddex maalmood iyo saddex habeen weysadii waa ilaashanaya muddadii ma bilaabmayso markii saddex maalmood iyo saddex habeen uu adkaysanayay weysadii aa ka burtay koow hadday bilaabmaysaa marka haddaa koow looliy saasa loola jeeda waibtidaa'u lmuddati muddada bilowgeedu min xiina wakhtigii ayuu ka ahaaday bilowgu yuxdidu uu weysada buriyo bacda lubsi lkhufayni labada qof labisashadooda ka bacdi markuu weysada buriyo markaasaa kow la leeyahay muddadii u bilaawmay fa in masaxa shaksigii hadduu masaxay fi اlxadari fii xaalati اlxadari joogidda xaa- xaaladeeda hadduu masaxay isagoo magaaladiisa jooga oo xaadir ku ah ayuu labadii qof masaxday uma saafara markaas kabacdi ayuu safray markaa kabacdi ayuu safray gadaalad u boodi marka atama wuxuu taam yeeli masxa muqiimin qof magaaladiisii ku nag masaxiisii ayuu taam yeelahay waa laba masalay kale yihiin masalada ugu horeysa halkaasay xiriir la leedahay fain masaxa shaksigii hadduu masaxday fi lxadari fii xaalati اlxadari joogidda xaaladeeda isagoo magaaladiisii jooga ayuu qofkii uu masaxday uma markaas kabacdi uu saafara markaa kabacdi uu safray ma waxaa loo fiirinaa xadarkiiuu ku masaxday oo ma waxaa laleeyahay maalin iyo habeen jaanis ha la siiyo mise waxaa loo fiirinaa ilaa safaraa ka dambeeye markuu magaaladiisa ku masaxday kabacdi uu safray ma waxaa loo fiirinaa safarkan dambe oo ma saddex maalmooda jaanis la siin iyo saddex habeen maya atama wuxuu taam yeeli masxa muqiim qof magaaladiisa jooga masaxiisa iyuu taam yeeliyo yowman waleyla hal maalin iyo hal habeen leanna maxaa la fiirinaa meesha uu masaxa ku bilaabo markaad masaxa bilaabaysay soo magaaladaada ma aadan joogin safarkan dambeeyey ee xaadidka ah qiimo ma laha waxaa la fiirinaa kow meeshaad ku bilowday masaxa marka habeen iyo maalin ayaa jaanisi lagu siin oo amase masaxa shaksigii wuu masaxay fi safari safarkii dhexdiisii ayuu shaksigii uu ku masaxay uma markaas kabacdi ayuu aqaama markaas kabacdi ayuu nagaaday atama wuxuu taam yeeli masxa muqiimi ruuxii muqiimka ahay oo magaaladiisa joogay masaxiisii oo kale ayuu taam yeeli masaladan waa masalo labaad weeyadan ow masaxa shaksigu wuxuu ku masaxay qofkii fi safari fii xaalati safar isagoo musaafira ayuu qofkii masaxday kabacdi uma aqaama waa nagaaday kabacdi oo magaaladii magaaladiisiiyuu yimid maxaa loo fiirin marka xaaladan dambaa la fiirinahoo ma waxaa loo fiirinaa maadaama uu nagaaday nagaashiyahan miyaa loo fiirina haa nagaashiyahaasaa loo fiirina xaaladda uu ku dambeeyey ayaa kana loo qabana xaaladda uu ku dambeeyaa loo qabanoo atama wuxuu taam yeeli masxa muqiimin ruux magaaladiisa ku neg masaxiisuu taam yeeli habeen iyo maalin bis asna jaanis uu leeyahay wayabdulu lmasxu masaxu wuxuu ku buraa bialaaثati ashyaaء saddex shay ayuu masaxu ku buraa halkan wuxuu ka bilaabay sheekh raximah اllahu tacaala waxyaalaha burin kara masaxa masax cala alkhufayn labadii qofoo jaaniska lagu siiyey inaad masaxdo waxaa jira mas'alooyin burin kara oo ay waajib kugu noqonayso inaad iska siibto si toosana lugihii aad u dhaqdo wayabdul اlmasxu masxu wuxuu ku buraa bialaaثati ashyaa saddex shayuu ku buraa bikhalcihimaa la siibidoodii ayuu ku buraa in la siibo lugaha inaad ku haysaa la rabay inta muddada jaaniska sharcigu ku siiyey inaadan iska siibinaa la rabay inta jaanisku kuu socdo oo haddaad muqiim tahay oo magaaladaada aad joogtana habeen iyo maalin waxaa lagaa rabay inaadan iska siibin haddii musaafir aad tahana sharcigu wuxuu jaanis ku siiyey saddex maalmood iyo saddex habeen inaadan iska siibinayahayd markii weysadu kaa burtana dushooda aad iska masaxdo waad siibtay marka adoo muddadii aan la gaarin ayaad iska siibtay intaad ku kululaatay tusaale ahaan way ku huurtay war waxaan culayskooda iyo kulaylkooda iga siibaa tiri waa iska siibtay hadda haddaad siibtay badala masixi waa kaa buri inta ku celiso ma dhehaysid xoogaa waan qabowsaday waan ku celinaa weysadina waa iga burtay waa iska masaxi maya ma jirto marba haddaad siibtay waa buri masixi si toosa waa inaad lugihii aada u dhaqdo hadda bikhalcihimaa ayuu sheekhu cabiray maxaa kaloo la mid ah inkhilaac inficaalna waa la mid khalci waa facli inficaal inkhilaac waa la mid inkhilaac maxaa loola jeedaa iyagaa iska siibmay waa qofkii adoo iska soconayo oo qasadkaaguba uusan ahayn inaad adigu iska siibto way kaa dhaceen iyagaa iska siibmay hadday siibana waa la mid waa buren hadhow waa inaad si caadiya lugihii aad u mayrto si caadiya lugihii inaad u mayrto waajib wey marka labada masalo waa isku mid khalci iyo inkhilaac adaa siibay iyagaa siibmay waa isla mid wey wainqidaa'i اlmuddati muddada dhammaashadeedii ayaa masaxu khufeynka uu ku buraa waxaa kaloo uu ku buri masax alkhufeyn muddadii yaa kugu dhammaatay jaaniskii sharcigu ku siiyey ayaa dhammaaday magaaladaadaad joogtay habeen iyo maalin ayaa sharcigu ku siiyey habeen iyo maalinkiiaa dhammaaday iska sii wadi maya ma wadisi waa inaad iska siibto si caadi aad u weyse qaadatid si caadi aad u weyse qaadatid wamaa ayaladii kii ayuu ku buraa masax cala alkhufeyn yuujibuhu wamaaguba waajib yeela algusla qubeys wax waajib yeela ayuu ku buraa waxaa kaloo ku buraya waxyaalaha masax cala alkhufeyn burinaya waxaa ka mid a janaaba kugu dhacday ama xaaskaagii ayaad jimaacday oo aada la seexatay marba haddii janaabo iyo waxyaalo qubeys waajibinayaba ay ku galeen waa buri masax cala alkhufeyn isagana wuu burayo leanna waxaa weeye jaaniska sharcigu uu masax cala alkhufeyn uu qofka siiyey waa alxadathu alasqar laa alxadathu alakbar maya kuma banaano masax cala alkhufeyn jaaniskan sharcigu ku siiye ku yidhi lugihii waxba ha siibin oo lugihii ha dhaqin oo labada qof dushooda ka masax lagu yidhi waa weyseqaadka hadduu kaa buro amaa haddii janaabo ku gasho janaabadii haddaad tidhaha jirka inta kalean soo mayri lugihiina ma mayraye sidii sidii oo kale waa iska masaxi dushoodaan iska masaxi maya lama ogola taas ma soo aroorin faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saaro fii shuruudi tayamumi booraysiga shuruudihiisa ayuu u fasil yahay sheekh raximah ullahu tacaala wuxuu doonay fasalkan inuu uga hadlo booraysiga arkaantiisa shuruudihiisa iyo waxyaalaha buriya booraysiga booraysigan waxaa la tashriiciyey oo la jideeyey sanadkii lixaad ee taariikha hijriga ah taariikha hijriyada sanadkii lixaad ayaa la jideeyey booraysiga wa huwa ayda min khasaa'isi ummati sayidina moxamed sala allahu calayh wasalam waxay la mid tahay masaladii hadda aanu soo dhammaystirnay oo almasxu cala alkhufeyn uu la mid yahayo isagana wuxuu ka mid yahay waxyaalaha ummadda khaas ku ah ummadda nebiyullaahi moxamed sala allahu caleyh wasalam waxyaalaha khaaska ku ah ayuu isaguna ka mid yahay oo ummadihii hore booraysi maba loo jidaynba ummadihii hore wax booraysi la yidhaah ma aysan qabi jirin ummadda nabigeena sala allahu caleyh wasalam ayay khaas ku tahay wa sharaa'idu tayamumi booraysiga shuruudihiisii khamsatu ashyaa'a shan shay wey sheekha raximah اllahu tacaala wuxuu sameeyey waa iطlaaqu الsharaa'idi calى اlasbaab min baabi iطlaaqi الsharaa'id calى اlasbaab yacni qeybahan sheekhu noo sheegi doono intooda badanba waa asbaabu tayamum booraysiga sababihii keeni lahay wuxuu ku magacaabay shuruuduu ku magacaabay waana isticmaalaan kutubta qaarkood kutubta fuqahada qaarkood nidaamkan way isticmaalaan wax shuruuda waxaa uga jira un wadukhuulu waqti salaad kaas noo iman doona wadukhuulu waqti salaad salaadda waktigeedii in la gaaro markaad booraysanayso halkaas xaba ayaa wuxuu ka yahay shardi inta kale asbaab waa asbaabta keenta booraysiga marka meeshii asbaab uu ka dhihi lahaa ayuu wuxuu ka cabiray shuruud uu ka cabiray shuruud uu ka cabiray wa sharaa'idu tayamumi booraysiga shuruudihiisii khamsatu ashyaa'a shan shay shan shardi ayaa loo xiri ma qofku marka uu booraysanayo wujuudu اlcudri cudurdaar helitaankiisii waa shardi bisafarin bisababi safarin safar sababtiisa waa inuu cudurdaar ku helo ow maradin bisababi maradin ama jiro sababteedii waa inuu cudurdaar uu qofku uu ku helo shardiga ugu horreeya waxaa shardi ah horta cudurdaar aada ku booraysato inaad haysato waa shardi cudurdaarkaasna laba shay mid ka mid a ayuu ku iman karaa wuxuu ku iman karaa musaafiraad tahay musaafiraad tahay fafaqadta almaa markaasaad biyihii weyse adoo musaafira ayaad biyihii weyse dee musaafiraad tahay biyi haddaad weyse oo iska booraysan markaa laakiin sheekha raximah ullahu tacaala lafdiga safarka muxuu u cabiray qofku isagoo magaaladiisa jooga soo biyaha ma weyn karo ma musaafir bisaa biyo waaya musaafir bis miyaa biyo waaya qofku isagoo wadankiisa iyo magaaladiisii aan ka safrin ayaa biyuu ka go'i karaan oo biyo weyn kara muxuu marka sheekhu uu bisafarin u cabiray bisafarin wuxuu u cabiray sheekhu waxaa weeye liأnna algaaliba fi الsafari faqd اlma liannahu safarka asagaa u badan xagga haalibkuu fiiriyey sheekhu safarka asagaa u badan haaliban in biyo la waayo ayaa safarka u badan yahay magaaladaada adigoo joogaan biyo waad weyn kartaa laakiin waa naadir naadir wey marka saasuu sheekhu u cabiray bisafarin u cabiray wujuudu lcudri cudurdaar helitaankiisii wey bisafarin bisababi safarin safar sababtiisa cudurdaar lagu helo ow maradin bisababi maradin ama jiro sababteedii cudurdaar lagu helo jirada ujeedada laga leeyahay waxaa weeye biyihii waad haysataa laakiin waad xanuunsan tahay oo xanuunka ku haya ayaan kuu suurto gelinaynin inaad biyaha isticmaasho tusaale ahaan qofkii nabro ayaa wejigii iyo gacmihii iyo lugihii iyo nabraa uga soo baxay nabrahaasi marka wuxuu ka baqayaa haddii biyihii uu isticmaalo in ay fasasaan oo cudurku wakhtigiisa uu kusii dheeraado oo cudurku uu kusii bato ayuu ka baqi taasina waxay ka mid tahay asbaabta keeni kara in la booraysto waxaana u daliila qowlka ilaahay jala jalaaluhu uu yidhi wain kuntum mardaa aw calaa safarin aw jaaءa axadu minkum min alqaa'id aw laamastumu الnisaءa falam tajiduu maa'an fatayamamuu saciida طayiba ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay wain kuntum mardaa haddaad tihiin kuwa xanuunsanaya aw calaa safarin ama safar aad tihiin aw jaaءa axadu minkum min alqaa'id ama qof adinka idinka mida uu yimaado meesha xaajada lagu gudanayo lagu saxaroonayo uu yimaado aw laamastumu nisaa ama haweenkii aad taabataan falam tajiduu maa'an biyana aadnaan helin fatayamamuu ku booraysta saciidan caro caradaasoo dayiban ee daahir ah ilahay wuxuu leeyahy haddii arrimahaas idinku dhacaan biyana aada weysaan caradaas daahirkaa ku booraysta famsaxuu biwujuuhikum wa aydiikum minhu wejiyaalkiinna iyo gacmihiinnana caradaa ku masaxa ayuu yidhi ilaahay jala jalaaluh marka aayaddan ayaaba caddaynaysa qoraysiga sharcinimadiisa wa dukhuulu waqti salaati salaadda wakhtigeedii wakhtigaas gelitaankiisiina waa shardi waxaa kaloo shardiga qofku markuu booraysanayo salaadda wakhtigeedii in la gaaro waa shardi xilligan oo kale saacaddan oo kale hadda aanu taagannahay qofku hadduu yidhaaho maqhribaan usii booraysan ma ansaxay لأن الضرورة لا تقدم على وقتها محايل بوريسيغا وحكينا ضرورة والضرورة لا تقدم على وقتها ضرورة دنا وقت جيدا لغما هرمرين كرم وحن ضرورة كيني ضرورة وقت جيدا لغما هرمرين من وقت جيدا السبب وطلب الماء بيها دلبشدو دينا وشرد وحكلو شرد اه اسكب بوريسو ما هن بيها إلى ترادسو biyo inaad raadiso waa shardi laakiin marka biyaha inaad raadiso ay shardi tahay goormow waa in lam yatayaqan cadam almaa waa hadduusan yaqiinsan in meesha aysan biyo lahayn ama hadduu og yahay oo uu yaqiinsan yahay meeshani meel oon leeyahay inay tahay oo wax biyaa aysan meeshan ka jirin hadduu hubo falaa yajibu calayhi dalab markaas waajib kuma ahan inuu dalab sameeyo oo biyo uu raadraadiyo leanno wax uu og yahay inaan la helaynin in lagu kalifo inuu raadiyo waa cayaar cayaar iyo daal sharcigu marka kuma kalifay hadduu qofku meesha uu og yahay wax biyaa inuusan ka helayn falaa yajibu calayhi dalabu raadraadintu markaas iyo dalabku waajib kuma ahan leanno waxaad og tahay inaan la helayn in lagugu kalifo cayaar cayaar ay noqon oo raadi lagu yihaaho wadalabu lmaa'i biyaha raadintoodii iyo dalbashadoodiina waa shardi biyaha in la raadiyo biyaha marka xaggee ka raadin qaabkee sharcigu uu waajib uu kuugu yahay inaad biyaha aada u raadiso qofka waxaa loo kala qaadi meesha uu markaa joogo labaa loo kala qaadi inuu yahay dhulka uu markaa joogo dhul siman inuu yahay iyo dhul buuraleh iyo boholo leh inuu yahay labadaas mas'ala loo kala qaado haddii qofku dhul siman oo meel dooxahoo siman uu qofku markaa uu joogo sharcigu kuma kalifin inuu yacni masaafo dheer uu socdo waxaa waajib ku ah sharcigu uu ku waajib yeelay bis annadaru ilaa xawaaleyh faqad dhulku hadduu siman yahay wuxuu sharcigu waajib kaaga dhigay afarta dhinac afarta jiho inaad fiirfiiriso bis sacyi waajibkuguma aha socsocod waajibkuguma aha leanno inta ishaadu ay qabanayso dhulku waa siman yahay masalada hadda aanu ka hadlayno waa dhul siman inta ishaadu ay qabanayso jihada hortaada ah ayaad fiirin biyo waad ka weyse gadaalaad fiirin waad ka weyse midigaad fiirin waad ka weyse bidixaad fiirin waad ka weyse waa iska booraysana marka haddii meeshu ay tahay dhul siman qofku hadduu yahay waxaa soo haray meesha qofku uu ku sugan yahay haddii irtifaac iyo inkhifaad uu jiro waa dhul buuraley ah waa dhul boholo ah waa dhul ay suurtagal tahay buuruhu inay ka qariyaan biyo u dhow oo meel wuxuu joogaa buuraleyho ay suurtagal tahay buurta dhabarkeeda in biyihii uu ka heli lahaa hadduu socsocon lahaa haddii meesha marka dhulku dhul siman aysan lahayn waxaa waajib ku ah yajibu calayhi altaradudu qadra khalwati sahmi waxaa waajib ku ah markaa inuu socsocdo intii gamuunku uu gaari karo waxay kale fuqahada ku cabiraan xadulqowthna waa la yidhaha xadka gargaarka xadulqowth waxay culimmada fuqahada ugu magacaabeen waxaa weeye waa xad haddii tusaale ahaan cadow uu ku qabsado ama bahal uu ku qabsado dadkii saaxiibada ahee ay kula socday oo safarayda ahaa haddaad u qayliso tiraa war waa lay haystaa hooy meel ay kaa maqli karaan bis intaasaa soconay bis ma ka gudbaysid leanno intaa ka badan haddaad gudubto waa nafdayac sharciguna kuguma kalifin naftaada inaad dayacdo marka labadaa masala loo kala qaado inuu qofku joogo dhul siman iyo inuu ku sugan yahay irtifaac iyo inkhifaad dhul buuraleya meel hooseysa meel sareysa inuu ku sugan yahay haddii dhul buuraleya uu ku sugan yahay marka waxaa waajib ku noqonaya ataradud qadra khalwati sahmi intii gamuun uu gaaro ama xadulqowth intii haddii lacalla uu bahal ku dhego hadduu saaxiibadii ku qayli lahaa laga maqli lahaa intaas bisuu soconahay ka shisho inuu socdo sharcigu waajib uguma dhigin leanna waa khatar naftaada inaad khatar geliso wixii ka shishay marka saasaa loola jeedaa dalabulmaa wa dalabulmaa'i biyaha raadintoodii wa tacaduru isticmaalihi isticmaali ilmaa'i biyaha isticmaalkoodii isticmaalkaas cuslaashadoodii wo asbaabta waxaa kaloo ka mid a sababaha loo booraysan karo biyihii waad haysataa biyana way kuu buuxaan laakiin waxaa kugu adkaaday inaad isticmaasho biyihii inaad isticmaasho ayaa kugu adkaaday oo waxa weeye biyihii isticmaalkoodii wuxuu uga cabsanaa yakhaafu calaa nafsihi ow dahaabi manfaca wuxuu uga cabsanaa jirkiisa xibin ka mid a in cudurkii uu ku faafo ama cudurkii uu raysan waayo ayuu ka baqi waa qof xanuunsanaya biyihii wuu haystaa laakiin isticmaalkiisa wuxuu uga baqahayaa xanuunku inuu ku faafo ama cudurku uu ku sii dheeraado ayuu uga baqi waicwaasuhu ay ixtiyaajuhu waicwaasuhu icwaazu lmaai ay ixtiyaaju lmaa biyihii u baahidiisii wey u dhibaatooshadiisii wey bacda dalabi raadintii ka bacdi in biyihii loo dhibaatooday sababaha keeni kara in la booraysto waxaa ka mid a biyihii in loo baahan yahay oo marka biyihii raadisay oo biyihii aada heshay amaba aada haysatid baahiya haddana timid oo maxaa loogu baahan yahay licadashi xayawaan muxtaram nafleeya biyihii u baahan maalan xoolihii geelii aada wadatay arigii aada wadatay ayaa oomanba biyihii waad soo heshay waad haysataa laakiin geeli iyo arigii aad wadatay ayaa u baahan ama dadkii musaafiriinta ama adigiiaba cabitaan uga baahan biyihii markaasoo kalena iska booraysan wa turaabu turaabkii caradiina waa shardi turaabkaasoo addaahiru ee daahirka ahaa turaabkaasoo lahu turaabka qubaarun boor uu u sugnaaday waxaa kaloo shuruudda booraysiga ka mid a in la waxa aad ku booraysanayso ay noqdaan caro laguma booraysan karo dhagaxda iyo derbiyada iyo laguma booraysan karo isbitaallada waxaad arki markaad tegtid dadaa derbiyada ku booreysanaya derbiga gidaarka sariirta meesha ay u taallo gidaarka ku dhigoo saa ugu booreysan derbigii markaasuu allahu akbar meeshiisa keliya lama ogola taas waxaa lagu booreysanayo waxaa shardi ah inuu caro noqdo shardigu liannahu ilaahay jala jalaaluhu aayaddii hadda aanu soo marnay ilaahay wuxuu ku yidhi fatayamamuu saciidan طayiba ma huwa saciid asaciidu huwa turaab addaahir saciidka waxaa loola jeedaa carada daahirka ah ayaa loola jeedaa waa sida uu ku fasiray alimaamu shaafici raximah اllahu tacaala wagayruhu min asalaf iyo keyrkii salafka ka mida way jiraan madaahib dhahaya yani waxaa lagu booreysan karaa kulu maa sacada cala alard wax walba oo dhulka ka sarreeya sida madhabkii xanafiyada oo kale abi xaniifa oo kale wuu qabaa wax walba oo dhulka ka sarreeya oo geedaha iyo derbiyada iyo lagu booreysan karaa abi xaniifa wuu leeyay laakiin madhabka imaamu shaafici ma qabo madhabka imaamu shaafici ma qabo aayaddanuuna deliishan imaamu shaafici hadda aanu soo qaadanay fatayamamuu saciida طayiba caro daahira ku booraysta yidhi ilaahay jala jalaalah waturaabu caradiina waa shardi turaabkaasoo addaahiru ee daahirka aha turaabkaasoo lahu turaabka gubaarun boorku u sugnaaday waxaa kaloo shardiga caradu inay daahir noqoto caraduna ay boor leedahay oo markii yacni sidan labadaada calacalood aada u saartid carada calacalaha waa inay soo raacayaan boor boor inay soo raacayaan shardigu fa in khaaladahu ay turaab caradii hadduu ku qasan yahay jisun nuurad hadday ku qasantahy aw amase ramlun ama bacaad uu ku qasan yahay lam yujzi ma kaafinayo oo caro kaafinaysa oo dahaaro ku kaafinaysa ma ahan wuxuu sheekhu ku leeyahay raximah اllahu tacaala caradii haddii nuurad hadday ku qasan tahay ama bacaad uu ku qasan yahay caradaasi kuma filla dahaaro uguma filo ma kaafinayso maxaa shardiya caro boor leh wax budo iyo nuurad iyo boor iyo wax ku qasan bacaad iyo wax ku qasan aysan jirin oo caro khaalisa oo saafi ah ayaa shardi ah carada uu ku booreysanayo wa faraa'iduhu faraa'idu tayamumi booreysiga waajibaadkiisii arbacatu ashyaa afar shay shuruudihii ama asbaabtii markuu sheekhu soo dhammaystiray kabacdi halkan sheekhu wuxuu ka gudageli inta waajibee looga baahan yahay qofka booreysanaya anniyatu niyadii waa waajib qofka markuu booreysanayo koo waxaa looga baahan yahay oo waajiba inuu niyeysto laakiin muxuu niyeysanaa casharadeenii hore waxaanu kusoo qaadanay qofku weeseqaadka markuu weese qaadanayo wuxuu niyeysanaa rafcu اlxadaث yacni weyse la-aanta inuu iska kor yeelay ayuu niyeysan laakiin niyadan booraysigu way ka bedelan tahay niyada weyse qaadka niyadan booraysiga waxaa la niyeysanayo waxaa weeye istibaaxatu الsalaa salaad inay kuu bannaanaato ayaad niyeysan inaad salaad aada ku bannaysato booraysigan ayaad u niyeysan laakiin ma niyeysanaysid rafcu اlxadaث lianna tayamuma laa yarfacu اlxadaثa bal yubiixu الsalaaة liannahu booraysigu xadad kaama kor yeelo laakiin salaad unbuu kuu banneeyaahoo waa daruuro salaada kuu bannaynaysa laakiin ma aha mid xadad kaa kor yeelaya xadad ma kor yeelo marka farqigaa u dhexeeya niyada wasaqaadka iyo niyada booraysiga farqigaasaa u dhexeeya anniyaة niyow istibaaxaةu الsalaaة ayaad niyeysan wamasxu اlwajhi wejiga masixidiisii wey waxaa kaloo waajiba wejigii inaad ku masaxdid walyadayni labada gacmood masixitaankoodii wey macal mirfiqayn labada xusul micigooda lala qabo labada gacmood ilaa xusullada inaad caradii aada ku masaxdo ayadana waajib wey watartiibu tartiibintiina waa waajib waxaa kaloo iyadana sidaasoo kale waajib ah inaad nidaamiso oo tartiibiso sida ilaahayba jala jalaaluhu uu u tartiibiyey oo ilaahay uu yidhi famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu wejiyadiinna iyo gacmihiinna caradii ku masaxa wejiyadaa ilaahay hormariyey wejiguu ilaahay hormariyey wejiga inaad marka hore masaxdo markaa kabacdina labada gacmood aada ugu dabamarisid wa sunanuhu sunanu tayamumi booraysiga sunnooyinkiisii halaaثatu ashyaaءa saddex shay sheekhu markuu ka soo baxay asbaabtii booraysiga iyo waajibaadkii booraysiga halkan wuxuu uga hadli sunnooyinka booraysiga atasmiyatu ilaah magacaabid wey bismi illaahi raxmaan raxiim inuu qofku ku bilaabo booraysiga waa sunno wa taqdiimu lyumna midigta horumarinteedii wey cala lyusraa bidixda laga hormariyo waxaa kaloo sunno ah labadan gacmood oo bidixda iyo midigta in midigta la hormariyo ayadana sunno wey waalmuwaalaatu xirxiriirintiina waa sunno waxaa kaloo sunnaa markii wejigii aada soo masaxday isla markiiba midigta ku xiji midigtii markii aada masaxdaba isla markii haddana gacanta bidixda ah ku xiji waaladii midkii yubdilu tayamuma booraysiga midka burinaya halaathatu ashyaa'a saddex shay wey halkan sheekhu haddana wuxuu ka bilaabay waxyaalaha booraysiga buriya saddex arrimood ayaa booraysiga burinaya maa ayo ladii kii weeye abdala huwa maagu buriya alwuduu'a weysaqaadka buriya oo cashirkeennu horean ku soo qaadanay wax walba oo weysaqaadka buriya booraysigana way buriyaan lianna tayamuma adcafu min alwuduu leanna booraysiga asaa ka daciifsan weysaqaadkii asaa ka daciifsan weysaqaadkiioo ka awood badnaa wixii jebin jiray isagana way jebinayaan wa ru'yatu lmaa'i biyaha aragtidoodii ayaa jebisa booraysiga fii gayri waqti salaati salaadda waqtigeedii waqtigaas kayrkiis uu biyihii arko qofku yacnii shar ulajeedada sheekha hadalkan uu ka leeyahay waxaa weeye waxyaalaha booraysiga burinaya waxaa ka mid a adigoon salaad ku dhex jirin oo salaaddii allaahu akbar adigoon dhihinoo salaaddii aadan xiran weli ayaad biyo aragtay weliba aragtidani dee shardi maayo sida kutubtii hore aanu ku soo qaadanaynay waxaa kaloo la mid a biyihii haddii laguu sheego oo lagu yidhaaho biyaha meeshan yaalla adoon salaaddii adoon xiranin wey biyihii waa laguu sheegay ama adigaaba arkay booraysi waa kaa buri booraysi waa kaa buri leanna waa haddii markii hore sababka markii hore aada u booraysatay hadduu ahaa faqdulmaa markii hore sababtaad u booraysatay hadday ahayd biyo weyto oo adigoon salaaddii xiranna biyihii aada aragtay ama laguu sheegay booraysigii wuu kaa buray marka hadduu marka biyihii uu arkana markuu salaaddii xirtay ka bacdi ama loo sheegay ama uu maleeyey oo biyihii meel uu ku maleeyey allahu akbar markuu yidhi oo salaaddii uu xirtay ka bacdi ayuu yidhi alla ilahay meeshaas biyaad ka heli lahayd ama waa loo sheegay oo waxaa lagu yidhi halkaas ayaa biyo yaallaan salaaddiina wuu xirtay labaa loo kala qaaday markaas salaaddii markuu xirtay kabacdi hadduu khabarkaas helay ama isagoo biyihii u arkay laba masala loo kala qaaday waxaa loo kala qaadaya waxaa weeye meeshaas aada salaada ku xihanayso ma meel biyaha inta badan laga helaa mise waa meel biyaha inta badan aan laga helin labadaasad u kala qaaday haddii meeshaasi ay tahay salaadda aada ku xiratay meel inta badan aan biyaha laga helin oo faqdulmaa ay haalib u tahay salaadaadaad iska wadane kutubtii horena waan kusoo baranay masalada salaadaadaad iska wadane salaadaada ma kaa burayso booraysigana ma kaa burayo iska wadan leannu salaadan mar walbaba waa salaad in la soo celiyo aysan waajib kugu ahayn leannu meeshana waxay tahay meel inta badanba biyo aan laga helin masalada labaad oo waxaa weeye loo kala qaadayo salaadda meeshan aada ku xiratay waa meel inta badan biyo laga helo salaadda noocaasa adigoo xirtay ayaad biyo aragtay ama biyo laguu sheegay eber wey salaadda booraysigiina eber booraysigiina eber wey leanna mar walbaba salaadan waad soo celin lahayd waad ku khasbanaan lahayd salaadda xataa haddaan biyahan arki lahayn mar walbaba salaadan waad soo celin lahayd oo meesha salaadda aad ku xiratay ayaa wuxuu yahay meel haaliban biyo laga helo mar walbaba salaadda waad ku khasbanaan lahayd waad soo celis marka waad ka baxaysaa salaaddii adna booraysigiina wuu burayo wariddatu ridaabiddii weye diinka bixiddii weye walciyaadu billaah waxyaalaha booraysiga burinaya waxaa ka mid a qofku inuu diinta isaga baxo oo uu gaaloobo iyadana waxay ka mid tahay waxyaalaha booraysiga buriya wa saaxibu ljabaa'iri kabyaalka saaxiibkiisii qofkii kabku saarnaa oo gacantii ama wejigii ama lugtii meel uun ka kabnaa yamsaxu shaksigu wuu masaxaa calayha cala aljabaa'iri kabyaasha dusheeda wuu masaxaa wayatayamamu wuuna booraystaa wayusallii waana iska tukadaa walaa icaadata soo celinna calayhi shaksigaas dushiisa soo celin ma ahaninoo salaada ma soo celinayo in kaana hadduu yahay shaksigu wadacahaa ay iljabaa'ira kabyaalkaas hadduu markii hore meesha uu saaray calaa duhrin dahaara dusheeda hadduu ku saaray oo markii hore asagoo weyse qaba haddii la kabay salaadii ma soo celinayo ma soo celinayo salaadii halkan wuxuu rabaa sheekh inuu uga hadlo masأalaة اljabaa'ir mas'alada kabka ayuu rabaa sheekhu halkan inuu uga hadlo wuxuu ku yihi sheekhu wa saaxibu اljabaa'ir kabyaalka saaxiibkiisii qofkii kabnaa oo xibin xibnihiisa ka mid a la kabay yamsaxu calayha calى اljabaa'ir kabka dushiisa kabyaalka dushooda ayuu biyihii masixi kabkii dee haddii inta la furo mar walbuu wise qaadanayo lagu kalifi maayo inuu furo dee gacantiisii ama xibintii uu ka kabnaa ayaa khatar gelaysaba hadduu kabkii furo mar walba marka ma furayo inta saxiixa ah ee caafimaad qabta uu soo dhaqi xibnaha u caafimaad qaba tusaale ahaan wejiga hadduu u caafimaad qabo wejigii uu soo dhaqi labada gacmood hadday u caafimaad qabaan waa soo dhaqi madaxii uu soo masixi lugta weeye wax marka wax kaban tusaale ahaan lugta hadday kaban tahay lugtii marka markii la gaaro waktigii la dhaqi lahaa markaasuu dusheeda uu masixi kabka dushiisa sidii qofka loo masixi jiray kabka dushiisuu masixi kabka dushiisa markuu masaxo kabacdi wuxuu samaynaa salaadaasi salaad la soo celinayo ma ahan waana booraysan qofku waa booraysan goormuu booraysan markii lugta uu masaxo oo jiranoo kabka uu saaran yahay hadduu booraysi soo bilaabay leannahu xibin walba xilligii la dhaqi jiray xilligaasaa loo booreeya haddii lugta midigta ay tahay lugta midigta waxaa kabka uu saaran yahay wejiga iyo labada gacmood iyo masixii markuu soo sameeyo haddaa xilligeedii la joogaa hadduu dusheeda intuu masaxo uu ka bacdi booraysi soo bilaabay booraysiga wejigu masaxa labada gacmoodna uu masixi lugta kaleu haddana dhaqa oo u caafimaad qabta habkaas qofku habkaas hadduu ku sameeyo wayusallii waa tukanaa walaa icaadata soo celina calayhi shaksigaa dushiisa ma ahaanin in kaana hadduu yahay shaksigu wadacahaa ayiljabaa'ira kabyaalkaas hadduu markii hore meesha uu ku dejiyey calaa duhri dahaaro dusheeda hadduu ku dejiyo asagoo dahaaro qaba haddii sidaas loo kabay salaadaas ma soo celinayo salaadaas ma soo celinayo laakiin mas'aladan kutubtii horena waanu ku soo barannay waxay iska leedahay tafaasiil iyo faahfaahin ayay iska leedahay tafaasiishan mas'aladan waxaa ka mid a horta labaa loo kala qaadi marka hore kabkuma wuxuu saaran yahay acdaau tayamum mise acdaau tayamum meel aan ahayn ayuu kabku saaran yahay labadaasaa loo kala qaadi meesha uu kabku saaran yahay haddii ay tahay acdaau tayamum meel ka baxsan acdaau tayamum maxaan ula jeednaa xibnaha laga booraysto xubno aan ahayn hadduu ka kaban yahay oo tusaalihii hadda aanu tusaalaynayno lugta ayuu ka kaban yahay tusaale ahaan waa sida sheekhu u sheegayo markaas markii la kabayey asagoo weyse qaba ayaa kabkii la saaray waxaa kaloo shardi ah kabkii inaan lagu xadgudbin oo meeshii caafimaadka qabtay intii kabka looga baahan yahay mooye wax ziyaadaa inaan kabka aan lagu derin oo meel aan kab looga baahnayn inaan duubkii laysaga wareejin un wax baahiyona aysan keenayn waa shardi amaa haddii qof aan nidaamka sharciga la socda qofka wax kabaya hadduusan ahayn oo intii kabka looga baahnaa mooye ziyaadu ku daray aan baahida caafimaadku keenayn baahida caafimaadku ziyaado aysan keenayn uu iska duubday markaas salaaddii waa la soo celina salaaddii markaas waa la soo celin marba haddii wax ziyaadaaba la duuduubay oo baahida ka baxsan waa la soo celin salaaddii waxaa kaloo sidaasoo kale loo kala qaaday hadda waxaanu nidhi kabkii wuxuu saaran yahay acdaau tayamum meel ka baxsan haddii marka acdaau tayamum kabkii uu saaran yahana tusaale ahaan xibnihii laga booraysan lahaa wejigii ayuu ka kaban yahay ama labadan gacmood mid ka mida ayuu ka kaban yahay markaas mar walbaba tajib ulicaada mar walbaba salaadaas in la soo celiyo waa waajib leanna waxaa weeye meeshii laga booraysan lahaa iyo dhaqiddii iyo wixii oo dhanba waxaa saaranba waxaa ka saaran kabkiyaa ka saaran marka haddii wejiga iyo labada gacmood mid ka mida kabka uu qofka uu ka saaran yahay mar walbaba salaadaasi waa soo celin sawaaءun wadacahaa calىa duhrin am calىa gayri duhrin ama dahaara ha lagu kabo asoo daahira oo weyse qaba ama asan weyse qabin hallakaba mar walbaba salaadaasi waa soo celin marba haddii kabka uu saaran yahay labada gacmood iyo wejiga mid ka mid a ama hadduu kabku saaran yahay labada lugood iyo waxyaala la mida uu saaran yahay markaas wey marka masaladani ay imanayso wayatayamamu shaksigu u booraystaa likulli fariidatin waajib kasta wuu u booraystaa wayusallii wuuna tukadaa shaksigu bitayamumin booraysi ayuu ku tukadaa booraysigaasu waaxidin keligiisa maa ayoladii kii ayuu ku tukadaa shaa'a shaksigu uu doono oo mina nawaafili sunnooyin ah halkan sheekh raximah ullahu tacaala waa masaladii ugu dambeysay booraysiga wuxuu ka hadli booraysiga ma lagu dukan karaa dhowr salaadood oo waajiba taasuu rabaa inuu ka hadlo wayatayamamu shaksigu wuu u booraystaa likulli fariidatin waajib kasta wuu u booraysanaa salaaddii subaxuu booraystay duhurkiina waa booraysan casirkii waa booraysan maqhribkii cishihii wahaakada leanna waxaa weeye hal booraysi laba salaadood oo waajiba laguma dukan karo xataa waxaa la mid a sidaas oo kale dawaafkiina waa la mid tusaale ahaan duhurkii wuxuu ku dukaday booraysi dawaafkiiuu rabaa marka inuu dawaafo dawaafkii waajibka ahaa ayuu rabaa inuu sameeyo dawaafkiina waa inuu mar kale uu u booraysto inuu laba waajib khudbadiina waa la mid iyo salaadii khudbada eedana la mid khudbadii khadiibku hadduu u booraystay oo khudbadii u akhriyey hadhow salaada markuu gelayana waa inuu mar kale booraysiga ku soo celiyo leannu laba waajib u ah laba kasta oo waajib waxay u baahan yihiin booraysi cusub maahane hal booraysi laba waajib mabadan laguma samayn karo mar walbaba wayusallii shaksigu wuu tukadaa bitayamumin booraysiguu ku tukadaa booraysigaasoo waaxidin keligiisa maa ayuladii kii ayuu ku dukadaa shaa'a shaksigu uu doono oo mina nawaafili ee sunnooyin ah laakiin sunnooyinka adaa u madax bannaan sida sheekhu kuu sheegayo haddaad rabto boqol ragcoo sunno ah hal booraysi ku duko laba boqol saddex boqol kun salaadood isaga duko hal booraysi oo sunno ah allah subxaana wa tacaala